dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhan ah taageerana ka helaya diyaaradaha maraykanka iyo kuwa xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa shalay mar kale ka qarxay qaybo ka mid ah gobolka mudug ee dalka soomaaliya ciidamada huwanta oo taageero ka helaya diyaaradaha daroonka ee maraykanka ayaa waxa ay duulaan ku soo qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidanka shabaabul mujaahidiin oo u dhow tuulada qaycad ee gobolka mudug dagaalka oo aad u xooganaa ayaa lagu jabiyey askarta shisheeye kalkaalka kuwaas oo isaga firxaday goobaha lagu dagaalamay iyagoo ku laabtay bacaad weyn iyo meelaha kale ay kasoo duulaan tageen wararka kusoo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamada soomaalida ah ee maraykanka taageerada ka helaya ay goobta ka qaateen meydad iyo dhaawacyo ay ka dhaxleen dagaalada ka dhacay gobolka mudug diyaaradaha maraykanka ayaa markii saddexaad ka qayb galay dagaalkii shalay iyagoo geysanaya duqaymo aanan la soo warin waxyeello ka dhashay bishii horena laba jeer ayay kaga qayb qaateen dagaalada ka socda gobolka mudug axmed macalin fiqi wasiirka amniga maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in ciidankooda taageero xoog leh ay ka helayaan maraykanka maanta dagaalka u dambeeyey wuxuu ahaa duqaymo dagaal foolka fool oo subaxii hore ah iyo duqaymo cirka ah dagaalkan waxaa qayb ka ah ciidamada maraykanka ayaa qayb ka ah markii koowaad taariikhda galmudug oo ay wax ka duqeeyeen ay maaragtay maalinkii saddexaad ama mar goobtii saddexaad ay maanta ay duqeeyeen afar bishii hore oo laba jeer ah iyo maanta iyo u dambeysay goobaha lagu dagaalamay ayaa degan waxaana gacanta ku haya ciidamada shabaabulmujaahidiin istaraatiijiyad xumada dagaal ayaa durbadiiba laga dareemayaa sufuufta askarta dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ee ka dagaalamaya gobolka mudug saraakiil ka tirsan ciidamada horkacaysa dagaalada oo cabdi qaybdiid uu ka mid yahay ayaa waxa ay handadayaan dadka ku nool wisil iyo meelaha kale iyagoo ku amaraya inay ka qayb galaan dagaalada haddii kale la dhacayo hantidooda mid ka mid a saraakiishaasi oo ka soo hormuuqday warbaahinta isagoo la hadlaya dad meel la isugu keenay ayaa sheegay goobaha ay ka dagaalamayaan dad ku sugan inay niyadda ka taageersan yihiin mujaahidiinta al-shabaab waxaana uu u goodiyey dadkaasi horkacaysaammatusaysaan meesha cadowgu joogo maxaa gamaha ma hadashaan maxaa gacmaha u laabanaysaan macnaha ma joogaysiin meeshaad joogaysiin soo maaha deegaankana waa laidiin difaacahayaa aad baana u dhaga adagtihiin anugu ree wasiileed baan idinla ahay aad baa u dhaga adagtihiin mana socotiin waxaad rabtiin derbiyaashaas inaad tidhaahdaan meeshaanay soo dhoobteen bar baa waxay u yihiin in dadka meeshaan fadhiya baranji waxay xayeesiiyaan ayaga been ma idin sheegaayo waxay yidhahdaan waxay ka yimaadeen halkaan dhow meeshaanay soo dhooban yihiin inta baranjiga u ah nimankaa baranjiga u ah magaalada magaalada ha nooga baxeen inta shaqaynaysana ha shaqayso docda kale waxa uu soo hadal qaaday ciidamo kuwooda ah oo isaga firxanaya goobaha dagaalka isagoo soo jeediyey in askartaasi laga qaato qoryaha iyo gawaarida baabuur dambe oo ka soo foodeeya furinta magaalada hadduu soo galo waa la turyeynaya naagu gabdhu waa turyeynayaan iyo ciyaalka hala turyeeyo qoryaha magaalada ku jira oo qabiilaadku leeyahay oo deegaanka dhex yaalla qoragii la arkaa waa waras waxaa qaadana ciidamada waa u fasaxan yihiin laga bilaabo saacaddan qorigii lagu arkay magaalada waa waras waa la qaadanayaa gaarigii aan gaarigii aan heegan u noqon dhaawaca inuu qaado oo oo ciidamada raashinka u qaadana waa la dhacayaa mana loo soo celinayo qoryaha laga bilaabo saacaddan magaalada dhexdeeda qorigii lagu arko ama askari hasito oo furinta ka soo baxa oo soo dhaqaaqa ama wasilu leedahay ciidamadu sanatarki waa maqlaya xildhibaanada waa maqlahayaan waa fasax waa la qaadanaya ha la qaato ha laga qaato qoryaha ha laga qaato loo soo celima celisma jira wax la yidhahda maba jiraane waxaa la siin ninka dhintama ninkaa la siin lagu bedelayaa dhinaca kale haddaan eegno wararka inaga soo gaaraya duleedka kismaayo ayaa sheegaya in shalay qarax xoogana la beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa cabdalla birowle iyo kismaayo waxaana lala beegsaday laba sarkaal oo la odhan jiray cali shariif iyo xirsi kuwaas oo naftooda ku waayay qaraxa oo ay mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin gaariga ay wateen ayaa gebi ahaantiisa ku basbeenay howlgalkaasi jubbada hoose xalay mar kale ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen ciidamada kenyaatiga ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi dagaal culus oo aanan la ogeyn khasaaraha ka dhashay ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee jooga kulbiyow isla xalay waxaa la weeraray fariisin kale oo kenyaatiga ay ku leeyihiin kudhaa oo ka mid ah goobaha ciidamada kenya ay ku go'doonsan yihiin duleedka kismaayo iyo meelaha wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ay ka joogaan ciidamada shisheeyaha iyo kuwa jubbaland ayaa marar badan waxaa ka dhacay howlgalle ay fuliyeen dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo khasaaro u geystay ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa shisheeye geeska kale habeenkii xalay ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaadeen dagaallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa sooma soomaalida kuwaas oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah duleedka muqdisho shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka calamada ah ee duleedka muqdisho hukunka rasaastan halkaa la isku weedaarsanayay ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan deegaankaasi lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi shabeellaha hoose xalay waxaa weerar xoogan lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee duleedka afgooye rasaasta mujaahidiinta ayaa ku hoobatay saldhigga sabiid ay ku leeyihiin askarta dowladda ah oo marar badan la kulmay weeraro kaga yimid dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin